أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
mise waxaad mooddaan inaad geli doontaan jannada isagoon alla muujin kuwiinna jihaado oo idinka mida oo sidoo kale muujin samrayaasha jihaadku wuxuu leeyahay macnooyin badan kow jihaadka waa dadaal lala yimaado oo kor loogu qaadayo islaamka ee lagu difaacaya muslimiinta labo la jihaadka nafta saddex ku bixinta maalka danaha islaamka iyo muslimiinta afar jihaadka tiridda fasahaadka iyo oogidda xaqa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ha jeclaanina la kulanka cadowga ee weyddiista alle caafimaad markaase dagaal kula kulantaan cadowgiinna adkaysta oo ogaada in jannadu tahay hooska seefaha